markan dhegaystayaal idinku maqashinayaa qayb aad u xiiso badan oo ka mid ah waraysiga fanaanada maryan mursal ciise gaar ahaan waxa aad qaybtan ku maqli doontaan doorkii ay ku lahayd riwaayadii caan baxday ee shabeel naagood walaalow heedhe waxaan ku leeyahay marka bal hal hadal keliya iga dhegayso waxbaan ku su-aalahaya saddex boqol oo kelmado xataa waa kaa dhegaysa anigu ma naxariis xumi oo waxaan diidaa culaabtaan aad rabtaan adii saaris iska dhura maxaa u wadan soco walaalow waxaan ku su-aalahayaa oo keliya maxaed markaanu aniga adiga isbaranaynay aabbaha xadka markuu ka yimaada ciddiinaan u tegayaayo aabbaha waan u tegayaa ma igu tiri mii tiri tiyaatarna zunaale arooskeenna weeye nacam shabeelna waan ku todoobaxaynaa ma igu tiri afkaygay ka yeed
baabuur cad iyo baabuur madow xataa bushkuleetaa ku ahaatay habeenkaas arooskeenna baabuurtaasoo dhan la keenayaa ma igu tiri wax beena hood ku darsan ma jiraan waxaad ka tagtay maahane waxaan ku yidhi intii oo dhan ka soo kac hortiiba kuma tara jirin sidee ayay doorkaasi ay ku lahayd riwaayadda shabeel naagood ay maryan mursal u arkaysay waraysiga ayaad sheekada shabeel naagood iyo jawaabteedaba kaga bogan doontaan waxaan sidoo kale idiin hayaa markab sida hanti gaaraysa toddoba iyo toban bilyan oo dollar oo laga helay dalka colombiya tolow markabkaasi yaa leh xagguu ka yimid dhaqaalaha saaranse yaa milkinaya waa caawa iyo cawayska washington markab sida hanti gaaraysa toddoba iyo toban bilyan oo dollarka maraykanka ah ayaa dhowaan laga helay meel ku dhow xeebaha dalka colombiya ee latin america markabkaasi ayaa calaamad su-aal weyn dul saaray maskaxda dadka maqlay warkaasi talow muxuu ahaa xagguu ka yimid hantida saaran ee intaa gaaraysa maxay ahayd horta waa baadi la helay laakiinna waxaa la isweydiinayaa ma baadi la daba socdaa mise waa mid waa hore laga samray oo ciddii heshaa ay iska leedahay ismaaciil xuseen farajaaro oo guud ahaan jawaabahaasi oo dhan inoo haya ayaa stuudiyaha ila fadhiya ismaaciilow waa tii hore loo yiri idallaah yacdiik yahamaslak waidallaah yacdiik yafatashlak caasha carabida kugubaan ogi maanta maxaa carabida kaa keenay marka la mahmaahayo mahmaahda meel walbay kula gelaysaa anna waxaan maqli jiray in allaha yarzuqu man yashaa biqayri xisaab biqayri xisaab iyadana way jirtaa marka marka haddii ilaahay uu deeq kula doono waxaa la yidhi sida aadanaha farisuul kuuma qaaday wuu kuu xaabiyaa marka dalkan colombiya markab dhan oo waa hore lumay waa dhowr boqol oo sano ka hor lumay haddaad agaarkaaga ka hesho waa deeq ilaahay kula doono oo balaayin dollarna ay saaran tahay hortaan waxaan yaabayba saan baraha isgaadhsiinta bulshada ugu jirun baan shabakada aljaziira ayaan yaro galay waxaan arkay uun dalka colombiya oo helay toddoba iyo toban bilyan oo dollar hanti gaadhiso badda ka helay war lacagtu badana waa ku noqnoq waxaan tidhi armay toddoba iyo toban milyan tahay waa garta waa toddoba iyo toban bilyan oo dollar marka hantida badda laga heli karna waxaas tiri cambaran baa la sheegi jiray cad yar oo cambaran la helana intaa ma goyn karo dee caashe haddii lagu toddoba iyo toban bilyan oo dollarba bad laga helay maxay noqon kartaa
waa lacag aad u fara badan haddana de wasaan sheegay dee ha welibana dee aan kugu daray waxaa carabida caasho ka keenay caawa
marka hadday meel lacagi soo gasho xataa gabayo afcarabaa lagu heysaya afcarabaa lagu heysaya marka caashahan sheekada kuu dhex galay sanadkii kun toddoba boqol iyo sideeddii ayaa laba kooxood ama kolonyo ayaa dagaal ku dhex maray badda marka waa markab ay ka buuxeen waxyaabaha qaaliga ah dahabkii dheemantii hanti kale dhagxaan kaleo qaaliya ayaa markabkaas ka saarayd iyo markab kaleo dalka britain ayaa isku dhaco dagaal uu badda ku dhex maray marka tan iyo xilligaa waa kun toddoba boqol sideed tan iyo xilligaa waa lala alaabtan waa gartay marka dhowr sano ka hor ilaa kun sagaal boqol iyo koob iyo siddeetankii ayaa shirkad baa sahamin ah oo fadhigii dalka maraykanka yahay ayaa intay macluumaad iyo wax isu geygeysay iyo xog heshay ayaa waxay tilmaan ka heshay meelaha loo malayn karo hantidaasi ina ooli karto marka waxay is leedahay hantidaasi waa horaa malaha laga samray baadigoob u gal dee baadigoob u gal adugu wixii markii ay isu yar geegeysay oo ay wax samaysay dowladdii colombiya meelo u dhow bay noqotay muran baa oo bilowday iyadoo weliba la helin iyadoo la helin waa garta colombiya tiri malaha lacagta soo caraftay
waa halkii shabeelkiiyo shabeelkaas waxaa la isku qabsaday markaa hantidaa haddii la helo yaa lahaan doona yaa lahaan doona sidee baa loo qaybsan doonaa may wax xasaan kusiin doonaa may wax muran bay arrintii gaadhi iyadoo weliba gacan lagu dhigin iyadoo gacan lagu dhigin waa garta may way ogaayeen iska da
maxkamad ay sal gashay maxkamad maraykana markaa laba kun iyo koob iyo tobankii waxay xukuntay in dowladda colombiya yeelan doonto haddii hantidaas la helo waa gartay baadidoon baa la galay aakhirkii toddobaadkii dhowey toddobaadkan iminkeena dhaafay ayaa madaxweynaha colombiya wuxuu sheegay inay alaabtii heleen waa gartay marka alaabta qiimaheeda waa dunida isweydiisay talo maxaa lagu qiyaasi karaa imise weeye intaa intaa intaasaa isha lagu hayay baryahanba dee markuu dhanbu wuxuu yidhi toddoba iyo toban bilyan baa laga yaabaa inay gaadho hantida halkaa laga helay hadda million maaha waa billion bilyanka ah waa gartay marka dee dalkii olready horta iminka baryahan baa ma garanaysaa dalka suuqiisu waa xaami waa gartay marka waa risqi ilaahay marku siinayo xitaa qolada sheegaysa af carabika heesaysa
xikmadaha usoo qaadanaysa laakiin laakiin ismaaciil oo mid ku darso horta meel hadday lacaga soo gasho inta gabay ama inta maaha maaha ama inta xigmadee lacagta laga yiri way fara badan tahay qaar kamid a carabkayga uma soo qaban karo laakiin haddaan tan ugu fansan ama anigoo aan is leeyahay haddaad lagu weydiiyo soo tuur hee waxaa le qofka hantida leh Haye.
hadalkiisoo dhanba waa fan ila wax Wow.
walbuu sheega maanta o dhan waa loo qoslaya moogta waxa laleeyahy micnuun buu uga jeeday Micnuun uga jeeda.
haye marka qof walboo ka agdhow ama hadal walba uu jeediyo waa in madaxa loo ruxa marka toddoba iyo tobankaa bilyan ee badda laga helay cashay adiguna waxaad ka mid tahay dadka sheegaya maxaa kaa soo gaadhay tolo horta colombia dalkan maraykanka kama foga Haye.
inkastoo da ay halis tahay mararka qaar eh, colombia drugska iyo waxyaabahaas aad dadka u kala dhoofiyeen meelahaas ay cagta sii marayaan inkastoo la sheego waa halis laakiin waxay kusoo dhacday markaad tiri lacagtani marka xilligaa lumay oo badda lagu waayey ayay saareed markaa oo colombia laga helay marka xaraftiisun bay soo gaadhsaba waxaa markiiba kusoo dhacda talow xeebahaas maxay u noqon waay kuwaad gaari kartaan
walaa waxaa tiri yaa kuu qaada oo meelahaaga aad garanaysay meelaad garanaysay meelaad garanaysay sida batalaaloo kale
iyo meelo kale
haatan dhegaystayaal waxaan idin hayaa qayb afraad oo ka mid ah waraysiga aan la yeeshay fanaanada caanka ee soomaaliyeed ee maryan mursal ciise ee aad toddobaadyadamba ku maqlayseen barnaamijka caweyska washington qaybtan caawa waxaad si weyn ugaga bogan doontaan doorkii ay maryan ku lahayd riwaayadii caan baxday ee shabeelnaagood ee uu sameeyey allaha u naxariistay abwaan xasan sheekh muumin hase ahaatee waxa ay maryan marka hore halkiisa inooga sii wadaysaa riwaayadihii banaadiriga ahaa ee ay ka qayb gashay iyo waxyaabaha ay ku jeclay soo dhowow ani soo dhowow fikrigaaga isaar baa ku jirtay wa waan xusuustaa waan xusuustaa Mhm, marka mhm.
marka ruwaayadda eh, maxaa lagugu baahday ma adigaa damca inaad ka qayb gasho ruwaayadda banaadiriga Maya, aniga aniga maxaa la yidhaha aniga reer xamar weynaan ba- aan aan kusoo koray oo shaqada ka galay aniga marka reer xamarka waa iska jeclaa riwaayadahooda marka daatis waa jeceyl aan u qaba ayaan maxaa la yidhaha heesabka u qaaday
dalad dhibaateeya bulshada dhammaanteed inka soo baxsadee iigu beer nugul waaye dalad dhibaateeya bulshada dhammaanteed inka soo baxsadee iigu beer nugul waaye barashadiisa bogay ku taalle way ibaanisaa barashadiisa bogay ku taalle way ibaanisaa waba tilmaameedkii jacaylke iyo bakoolkiiso firqaaye baxsana baxsana alla wii ku baxsana baxsana baxsana alla wiil ku baxsana beer inay baxdo waa bishaare loo baraa kutuntaaye barbaxna kuu noqotaaye beer inay baxdo waa bishaaro loo baraa kutuntaaye barbaxna kuu noqotaaye anna berigaan u baahanaye yahay ha isiiye anna berigaan u baahanaye bilahey ha isiiye
waa garta markaa kadib labadaa riwaayadun baad ka qayb gashay laakiin kadib waad joojisay maxaad usii wadi weyda hadda albunadaad soo saarto hal xabo banaadiriga kuma dartid maya hadde wasiga samayn lahayd baan lahayd.
burburay banaadiri iyo owel farxad iyo kalgacal iyo adduun baa u heesi jirnay hadda kalgacalkii iyo farxaddii waa dhammaadeen maxaad ku heesaysaa ii sheeg
marka war ninka uu lagu naciyo kun jeer aniga ku jecel yalka wallaahi kuwaas markaan ingiriiska soo galay kuwaas xataa ahayd waxa waaye niyada daahiyey nin ma heesi kartid wow maryam mursal waxaa tahay n fanaanada keliya ee soomaali ah marka la isku daro ragga iyo dumarkii soomaalida ahaa ee heesi jira o dhan fanaanada keliya ee caalami noqotay oo heesahaagii inta badan copyright bay leeyihiin maxaa ku suuro geliyey inaad fanaanada wallaahi caalamiga waxa ii noqoto suurageliyey markii aan inta yurub soo galay naagta madow oo taas maraysa la yiri baan dhexda marada ku xirta ilama aan wol musiga galo oo ilama aan america bil iyo labaatan beri ku wareegayo ilama aan eh, jaraa'idiyada kasoo baxa adduunka oo dhan aan kusoo wada baxay maalintaas baa dhibkii iyo culeyskii badnaayo naagta madow oo halkaas maraysa ee iga hartay maalintaasaan seexday
waa gartay marka maxaa iska quseeya in lagu yidhaahdo gabadha madow ee halkaa maraysa iyo n inaad fanaanad caalamiya noqoto xaggee iska qabsatay dee halkee ka qabsatay maxaa waaye qof aan eh, gaaladan uu u yimid ee aysan aqoonin oo wadankeeda xidig ka ahayd oo markay usoo gashay laleeyahy naag madowba halkaas maraysa waa wax yaab le iyo wadankaagii oo lagaa jeceliyo oo lagaa wada daba ordaya ummadii oo dhan iyo meel aan lagaa garanayn oo naagta madow halkaas maraysid wa qalbigaa iga xanuunay runtii ilaa ma dee aan adduunyada oo dhan eh, waxa joornaan adduunka oo dhan kasoo baxa ee laygu soo qoray oo maxaa la yidhaahaa adduunka eh, muusikada igu sarreysay aan markaasaan seexday wow waxaad markaa iiga warantaa mari mursal riwaayadii adiga iyo n cabdulla raagaad aada ugu jirteen ee shabeel naagood waa aad baa loo xusuustaa kaalin muhiimana waad ku lahayd kaalintaa ma adigaa doortay ma abwaankaa kula damcay xaggee kasoo gashay sheekadaasi maya ee waxa waaye kaalin xun bay gabdhuhu u arkayeen fanaaniinta ah anigase waxay ahayd sheekadu waxaad samaynaysaa gabdhaha ayaad leedihiin ee, dariiqa xun ka leexda dariiqa xun naagti gasha akhirka sidaasa u dambaysa aniga waa ku faraxsanaa gabar yaroo firqaan ka ahaa gabar yaroo atriijaan ka ahaa laakiin la faraxumaynayo marka waxaan tusayna naagtii la faraxumeeyey aakhirka in sidaa u dambaynayso waana ku faraxsanaa kaalinkayga laakiin fanaaniin badan baa diiday oo yidhi ma- booskaas ma gelayno uurka loo yeelaya gabadha oo wax saas oo lagu diidahayo oo ya oo adiga iyo cabdulla raaga darwiish aad isku tirinaysaan absolutely absolutely shabeel hayi shabeel ii waran waxba nabad shalaayo bishaaro salqayr ballantaanu lahayn barkhad baa ka dambaysay bal ii sheeg barqadaada laba bayna xalaala wixii eebba ka beer horta soo barkhad maaha laba bayna xalaala wixii eebba ka beer horta soo barkhad maaha laba bayna xalaala wixii eebba ka beero barqad weeye wanaagsan teenusa saas uma buuro beanbeanaan ku samayno
beenbeenaan ku samayna Mhm.
beenbeenaan ku samaynaa
wax kale maaha waa igu cayaaraysaa baan u malaynahayo kuga cayaari maayo waa runti oo qa- oo qarax beenbeenaan ku samaynaa bisinkii yaasiinka alla beerka
beanbeanaan ku samaynayaa burdihii alcaanka alla madaxa
bilisaxaa waley bal dhegaysta ninkaa ceebta ila bareeray rag allow bal dhegaysta gabadhaa sagaalka kiilo inta duurka kasoo qaatarsa inay qoorta ii gelisaaneen xaggeen iska cunnaanay waxaad yeelaysaa yaa bal dhegaysta rag allow bilis xaaway uqa bilis xaawo aniga waxay ii saari kartaa alaabtaan iima saari karta bilis xaawo rag allow bal dhegaysta gabadhaa rabta inay alaabtaa aniga qoorta ii gelis naa ka coodbood weligaa bilistoo dhan u yeer beliis xoog lana keen baybayse isxabeebi badweyntaa isfutuur dhaaf baraaka cabdow buur karoora korfuul baarlamaanka dhexqaad daar asaani walaaq beliskoo dhan wareeg wadadaa isku baaci baabuur ha iska damoon fiyaad baasha ka gooye liida baa laka dhele beexaan isku maqiiq baalxad dhaaf iyo jawhar beled weyne namooda ilaa baalxad lugay isku daadi basiil ee baaruud isku daad ama bood ama dhac darka aad doontaba aada boolida aad doonto inay ila baalma hadday kaa bixi weydana boliisku waa cumbaarkaan kaasamaya islaan yahay dawdada dheer
beerkaan kaa tumayaa beerkaan kaa tumayaa warni intoodi belayse oo bahdii aan ka dhashay iyo baradii iga saadhay labadayda boqnood aad bilaawo ku goyse booraan dheer aad iga tuudhay yaad balanbalkaasi iyo ciidka aadi baddaad igu caay baaya laygu ogaa nafsi biiray ma raago oo ma baaqdo ma fogaado kol hadduu bilo dhaafo kaama bayri yaqaan ee ilaahay biqihiisa ku badbaadi naftaydo in adeero in ilaahay ceebtaad iyo ceebti waalidka astur ha u bureerin xumaantay in aad
garan waxay garwaaq maxaad iga doonaysa walaalow heedhe waxaan ku leeyahay marka bal hal hadal keliya iga dhegayso wax baan ku su-aalahaya saddex boqol oo kelmado xataa waa kaa dhegaysa anigu ma naxariis xumi oo waxaan diidaa cilaabtan aad rabtan adii saaris iska dhura maxaa oo dhan soco walaalow waxaan ku su-aalahayaa oo keliya maxaed markaanu aniga adiga isbaranayna aabbaha xadka markuu ka yimaada ciddiinaan u tegayaayo aabbaha waan u tegayaa ma igu tiri mii tiri tiyatarna zunaale arooskeenna weeye nacam shabeelle waan ku soo baxaynaa ma igu tiri afkaygay ka yeed
baabuur cad iyo baabuur madow xataa bashkuulataa ku ahaatay habeenkaas arooskeenna baabuurtaasoo dhan la keenaya ma igu tiri wax beena hood ku darta ma jiraan waxaad ka tagtay maahane waxaan ku yidhi intii oo dhan ka soo kac hortiiba kuma tala jirin
walaalow gacliyo weedhe waan ceebaysnahay in ilaahay ceebtaada iyo ceebtii waalidka asturo mar keliya waan ku baryayaa ciddeenna wax kasta dhiibaysa waxba lagaagama baahan mar keliya kaalayo ciddeena ila tagin adeero
horta warkii aan kaaga jawaabo aryo ilaahay yaqaan xaytaa cirki bahashaan dadka dhex maraysaa cirjeertaa khudbadi ma kuu dhammaata ma dhamays waa dhamaysta hadalkii kaa yeeli maayo waan ku baryayaa walaalo waan ku baryayaa dhulkan waxaa loo weyneeya labadii heshii weydan isku garab martay walaalo waan ku baryayaa
munaafaqdan xumo hilib eri xunuda badan leh nagas tiigu ha kaa duushe nagas mantaanaha sidaha ii saaren inta anaago tagtaaga iyo khudbo aan sax ahayn iyo mahar aan san lahayn iyo jujuub aan ku sameeyey taasi waa ku sideetan haddaan sii socoto taasina maaha naftoodiyo ayaba waana sinaane saaxiibtay markaad joogtaan salaanteed ku maqnaa suuq anaan yaro gaaray salaamaan gelayaa sabaal iyo baane sidaan nooga dhigan marna koo basal dheeray saliid uun ku ridaane ilaa aan ilaa aan gooyo sal ka horoo boqol aan ka sameeyo ama aan geeyo sagaashan salka loo dhigay maa sidaasaan ku wadaa war ma ka daaya ma soo ku wadaa
adduunyada wax kaloo aan sameeyo iyo haray malaha intii lay dhihi lahaa intii lay dhihi lahaa wacal bay dhashaa ama ceebtaasu maga adduunka ii wareegi lahayd waa inaan adduunka iskaga tago suntaas intaan cabbo aan magacayga dib dambaba loo maqlin wax kaloo aan sameeyo ileen ma ay jirte laakiin waxaad moodaa mari mursan haddii maanta adduunkaa horu maray hadda aad joogtaan xilligaa riwaayadaa lagu dhigi lahaa oo aad iyo aad maxay kula tahay inay noqon lahayd ama ay gaari lahayd markaad fiiriso qaabkaad u jilaysay bay noqon lahayd dafaris bay noqon lahayd qaybtaasi majaajilada xaqiiqda xambaarsan ahayd ee dhex maraysay maryan mursal iyo jilaagii caanka ahaa allaha u naxariistay cabdulle raage darwiish ee ka mid ahayd riwaayadii sida weyn looga daba dhacay ee shabeelnaagood ayaan ku joojinayaa qaybtan barnaamijkanna waxaan dhegaystayaal ku soo xirayaa mid ka mid ah heestaha sida weyn loo jecel yahay ee maryan mursal ay qaado waa heesta alkudhageedu yahay shubahadda intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo dayaxoo dhammaystiyo qoraxdoo dhijaama ku dhammaystay nuurkii ayaad iga dhiganto subahda dayaxoo dhammaystiyo qoraxdoo dhijaama ku dhammaystay nuurkii ayaad iga dhiganto warkumee dhulka kuguma aamine dhirka kuma dhoobshe way way way haadulkaadan mari karin labta ku dhigala subaxda dhulka kuguma aamine dhirka kuma dhoobshe way way way haadulkaadan mari karin labta ku dhigala شبهنا ويا ku jehdaba farxad bay dhamayso dhudhumadan ku taagniyo istaagan ka dhacaya subaxda marka aan ku dhehdaba farxad bay dhamayso dhudhumadan ku taagniyo istaagan ka dhacaya hayga dhiman dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobshe way way way maxaad dhulkaadan mari karin laabtaan ku dhigala subaxda dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobshe way way way maxaad dhulkaadan mari karin laabtaan ku dhigala yahda Oye. sida dhibicda roobko dhaka bariga midhicdii ka dhalaalinayso ayaad iga dhiganto subaxda sida dhibicda roobko dhaka bariga midhicdii ka dhalaalinayso ayaad iga dhiganto hayga dhiman dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobshe
ورحمة